ciidamadeena maalmahan howlgalla ay ka wadeen eriya baardheera waxaa howlgallo laga sameeyey maalmihii lasoo dhaafay shalay iyo maalinkii ka horreeyey oo darrad ahaa iyo maanta oo lasoo gabagabeeyeyba eriya baardheera gaar ahaan deegaanka jungal meesha la yidhaahdo iyo helgaras dagaallo ayaana nagu dhex maray nimanka shabaabka ahaa oo aan beegsanayna iyo ciidankeena magal marka dagaaladaasi maxay ku yimaadeen ma weerar adinku aad qorshayseen oo aad qaadeen buu ahaa mise meel idinku intaad joogteen laydinku soo qaaday waxay ahayd nimankan cadowgaasa ogtahay bara rasmia ma lahan laakiin waxaa jira meelo ay ku nastaan inta badan oo ay isku urursadaan sidaa awgeed marka deegaan hoos imaada degmada baardheera oo meel ahayd meel ay isku urursanayeen ayaan xogta helnay sidaa awgeed annaga ku weerarnay maalintii hore oo daraad ahayd meesha ayadaa dhib ayaan ku gaarsiinay waana ka kala ceyrinay kadib haddana howlgaladii oo sii socday meel kale ay haddana maalinta shalay dagaal labaad ka dhacay magal marka maxaad inooga sheegi karaysaa khasaaraha rasmiga ahi ee dagaaladaasi ka dhashay aad ogtihiin dagaalada maalinkii hore nimanka cadowga ahaa meesha ugus waxaa oga dhintay saddex qof meesha ku aragnay sidoo kale waxaa ku gaaray dhaawac badan oo ilaa toddoba qof ah kadib maalintii labaad meel helgaras la yidhaahda ayaan haddana ku beegsanay oo ba kaloo isku urursanayeen ahayd iyaduna halkaa waxaa ciidanka xoog dalka soomaaliya dib ugu geystay nimanka cadowga toddoba kale ayaa meesha oga dhimatay sidoo kale dhaawac badanna waa jiraa inkastoo xogta rasmiga aanan helin waxaad sheegaysaa in khasaare aad gaarsiiseen dhinac idinka soo horjeeday maxaad ku xaqiijin kartaa marka inaad dhibaatadaasi gaarsiiseen kooxda idinka soo horjeeday waxaan ku xaqiijinaynaa ciidamadeena ayaa dul istaagay dhib loo geystay oo meydadkii iyo magaranaysaa wixii meesha ka yaalay sidoo kale wararka kale na waan helaynaa oo sida dhaawaca la gaarsiiyey ahna waan helaynaa ayaga dhexdoodaan ka helayna dhinaciina bal ka waran khasaaraha intee buu gaarsiisan yahay maalinka hore waxaa naga dhaawacmay laba askari oo ka mid ah ciidanka xooga dalka soomaaliya iyaguna dhaawacooda aada buu fudud yahay oo ma ahan wax halis ah maalinta xigtayna maalinta xigta waxna soo gaaray ma jirin annagu waxaan macnaha markaa beegsanayna niman aan ogeyn meeshay joogaan balse annagu wax khasaara nooma geysanin alxamdulilah iyaguna meesha dhib fara badan baa ku gaaray maalinkii labaadna laakiin waxaa la isweydiin karayaa maadaama sidaad sheegtay maalinka labaad uu kaga khasaaro badnaa maalinkii koowaad kooxdii aad la dagaalamayseen idinkuna sidee bay waxba idinku soo gaarin oo khasaare intaasi la egna aad ku gaarsiin karaysaan koox idinka soo horjeeda taa ayaa la isweydiin karaa way dhacdaa waxayn waxaana kalifaya xukunka ilahi baa kalifaya marka koowaad marka labaadna annagu ciidan tababaran ayaan wadinay nimankana waa niman iska jamaacad oo dalka ku jiray saa og tahayba inay ku gaadaan unbayn ayagu khasaaraha ku geystaan laakiin foolfool markii la yidhaahda khasaare ma geysan karaan oo meesha aad ku kulantaan daqiiqada wax ka badan inta badan kulamo dirarayaan kadibna baacsiga ayaa lagu dhibaateeyaaba ayaga ma garat